oo ruqiya cabdi fiidow oo ku nool kaamka caadley ee magaalada beledweyne ayaa waxaa lasoo diristay xaalad nolol xumo maadaama ay hayso sideed caruura uu dhalay wiilkeeda kaasoo aanan hadda la joogin ubadkiisa oo ruqiya ayaa la indhaha waxa ayna caruurtu u baahan yihiin daryeel caafimaad iyo mid waxbarasho mana awoodo oo ruqiya cabdi ayaa raadiyo beerlo uga warantay daruufaha haysto iyadoo codsatay in lasoo caawiyo beerxaana meel la yidhaahan waagii hore ka soo qaxay hadda kaamkaan deganahay oon ku soo qaxay oon ka mid ahay waxaa la yidhi caadliya la yidhaha daruurta kaabka igu haysata waa wax yaro waxaan haystaa male ilma rajoobaan haystaa dadkaygana hal wiilhaa ka nool wiilkii shabeello iska gaal ma haysto ilmaha sideed canug waaye afar gabdhood iyo afar wiil waaye ilaah been uma sheegin marka waxaan rabaa waayeelaan ahay u dhammaa in wax lay qabtaan rabaa wax lay sheegaan rabaa baayaan meesha la fadhiya meesha waxaan la fadhiyaa baariyaan meesha la fadhiyaa wax lay qabtaan rabaa waa u baahanahay intay wax ii geli kartaan u baahanahay haye halaha wax galmada leh ooan u baahanahay ilmaha in wax lay baraan rabaa meel ma geyni waxbarashalaan waay gabar iga dhaafay afar wiil iyo afar gabdhood waaye hal mid ahaa haddaana been ku darinaa dugsi beledweyne uga jiri kuwa kale afar wiil iyo afar gabdhood waaye beenna ku hadli maa ilaaha ay maqlaa ii jeeda meeshii aan degnaa jirayna waa kasoo roqa gurigii waa iga dumay guri meel beledweyne waa iga duntay meel aan hergelo iyo meel aan ku hoydaga alkow ma haysto ilmaha in wax lay baro waa rabaa meeshaas tago ama ku hooyo ama ku hergel waxbaan kuu gelaynaa hataa waa rabaa caafimaad aan qaba aniga gacnahaas ba hataa gacanta gacnahaas waaba kuwaas adaaba u jeedo waa ay lulonaan luli ma waxaas waa oon tabar ihaysa keliya gacalko hadii wax laygeli caafimaad laygeeyo labadaas garbood saas dad waxa mugan ku haysto waa ilulana saasaan baahidaas ay haysa intaasaan idinka baahanahay haddii laysoo booqday ilaahaa mahadale anigana ducadan soo ilaahay inuu wax ii sahlo oo walaalka wax ala wada sahlo oo ilaahaygii weynaayo wax abshira oo na soo booqda oo wax noo gala annaguna ducadan daba dhignay inaan helno hooyadan ayaa ka mid a dadkii ay soo xoolatireen abaarihii soo maray dalka kuwaas oo soo miciin biday magaalada beledweyn si ay u helaan nolol dhaanta tiimiyiga